Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan tuulada Bananay oo hoos timaada magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa soo food saartay xaalad biyo la'aan ah ka gadaal markii uu guursaday webiga Shabeelle oo ay biyaha ka cabi jireen iyagoo sidoo kale sheegay halka ugu dhow ay biyaha u soo doontaan ay tahay magaalada Jowhar walow xaddiga ay ku iibsanayaan biyahana uu aad u sarreeyo.
waxaa waaye horta aad iyo aad horta biila'aan oo baxsana naash ase ahaatee haddana waxaa waaye hal ceelaa loogu yaal ceelkani dhannaan waa kalka horta biila'aan waa naashay ku biyihiini waxaan ka duninay magaalada waayo gaar dameer aa la qaadaa aa laga doonaa waxaa ku imaanaya fuuskadii afartan iyo shan kun oo shilinka soomaaliya ah asna waa imaanaa as inta ku imaanaa biyihii hubigani waa cayaartay malacaawo kara taasaan ahaasha
biyaha aan cabno waxaan ka doonanaa magaalada tanjowr aan ka doonanaa ceelka farjano aan ka doonanaa qofkii gaari leh gaarigii ku doonta iyo qofkii dusha ku doontaba een, labadaas nooc ayaa loo kala adeegtaa biyaha aa loo doontaa Een, waxaan u baahannaha markaa maadaama dhibaatooyinkaas ay noqdeen wax nagu soo noqnoqonayo ina aan helno dad naga saacido Dhanka kale shacabka tuulada Bananay ayaa ka hadlay anyax saameeyay wax soo saarkooda iyagoo sheeg inta yar ee ka haray fatahaadaha uu dhammaystiray anyaxa duulaanka ahaa.
Ay, maanta aadaas muu saameeyey kuwii een, oo biyaha keeri ayaxaa ewer ka dhigi kuwii biyaha keeri oonka celnin ayaxiyaa baaqaad wax hadda oo guryaha oo nuu yaal malaha waxaa ku yaali qaar bariisaa ku yaali qaar waxaa ku yaali kamaygeli qaar waxaa ku yaali een, nyaanyo digir eweras ka dhigi anyixii waxay dadka ay yidhaahdaan anyax biib korankora reeb anyuxu meeshii hal saac u taagnaado wuxuu ku reebaa ukuman halkii anyax kaligiis halkii mar wuxuu dhali karaa kun xabbo ukuman ayuu dhali karaa kunkii xabbo ukumanka ah marka ay soo dilaacaan dhibaatooyinka ay geysan karaan dadku ay wada dareemi karaan marka anyaxii wuxuu reebay korankoradiiyuu reebay koronkoradna aaday u dhib badan tahay waa midan bii weynin oo meesheeda ku boodboodayso lunkiina saameyn u geysanayso hadda waxaan uga cabsi qabnaa hadda guga lunka aan abuurayno ina koronkoradii saameyn ay noo geysato Dowlad goboleedyada qaarkood ayaa waxaa ka jira abaaro Hirshabeellena waxa ay qayb ka tahay dowlad goboleedyadaasi saameeyay abaarta iyadoona deegaanada hoos yimaada ay ka jiraan biyo la'aan baahsan.